waaxda caafimaadka nebraska waxay soo warineysay in noocday kala duwaan ee covid-19 ee kasoo socota boqortooyada ingiriiska laga helay zewland meel ka mid ah gobolada hoos yimaaday waaxda caafimaadka daweyne north east nebraska tan waxaa ka mid ah gobolada cedar dixon thurston iyo wayne noocani waa mid faafa badan wuxuuna sababi karaa jiro dal waaxda caafimaadka bulshada aya waxay soo warineysay sideed kale oo iowans ay inay u dhinteen dhibaatooyin covid-19 iyadoo ku dhawaad laba boqol natiijooyin baaritaan oo dheeri ah oo ay lu soo socdaan toban iyo lix kiisas cusub maanta laga qaabtay gobolka wedbury waxaa jiray laba boqol toban iyo lix dhimashooyin ka dhacay degmada wedbury iyadoo mid kalena lasoo sheegay sababtiida saraakiisha ka socota caafimaadka degmada zewland ayaa sheegay in tirada kiisaska ay sii kordheeyeen qof walbana lagu baahan yahay inuu ku qeyb qaato kaliintiisii weji kiyaryaha masafada iska ilaaliya gacmaha iska maydh guriga la joogo markii ay jiraan tahay iyo in laga fogaado shirarka aan muhiimka ahayn dhanka kale tirada isbitaalada ayaa u kordhay labaatan boqolkiiba ilaa jimcihii iyadoo labaatan bukaan ah ay ku jiraan sew city labada xarimood caafimaad orange city tulip festival ayaa dhicay doontaa bishi maajo taasi waa sida laga dhabaacay baraha bulshada dhacdadii sanadkii hore waxay la joojiyay faafada covid-19 dacdada sanadkan ee lasoo qorsheysay toban iyo saddexka may inkasta oo toban iyo shanka ayaa ku jiraan doonaan tilmaamaha badbadada iyo hab maamuuska nadafka